laba iyo tobanki iyo barkii markay ahayd xafiiskii gobolka oo baanu ka soo rawaxnay gurigaygii baan usoo socday gaadhiga bara saabka baan saarnaa darawalka iyo nin istaafa ila socday inta aanan gurigaygii gaadhin oo jidka aan sii socdo yaa waxaa nala kulmay waxyaalaha qarxa ee ramuudka lagu hego waxaan sheedi weeye waayo wax nala kusoo tuuray mu ahayn waxaanu jiidnayna ma ahayn waxaasaa marka nagu qarxay anugu marka hore taayir qarxay iyo waxaasaanu moodaynay aniga iyo darawalka iyo nin istaaf aanu ahayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay waxba naguma gaarsiina aniga iyo darawalka iyo istaafkii toona waana nabad qabnaa dee saasaa wax u dhaceen adiguna aad buu u burburay waxyaalo waxyaalo farabadan baa gaadhay dee saasaan wax u qabnaa wallaahi cid aan isleeyahay waa hebel ama waa reer hebel ama waa qof hebel garan maayo waxyaalahan dee musiibadaba wax iska jiro beryahanba gobolka ka socday inkastoo marar dhexdeeda laga nastay haddana waxaad moodaa inay soor yar laba noqdeen cid aan leeyahay waa waxaas iyo saasina ma jirto haddana baaritaankii waa lagu jiraa ciidamada amnigaana gacanta ku haya wixii kasoo baxaana dee gadaal baan insha allah kasoo sheegi doonaa taas lama odhan karo waxaan waa waxyaalaha adduunka oran de waxaan wax ka waaweyn baa iska dhaca khaasatan gobolkanina de kulle gobolada kale somaliland wuu ka xaasiisisan yahay oo waxaa jirta siyaasado badan oo gobolka ku habaya sida oo ka jira sida s c oo kale puntland somaliland iyo dadyago kale oo adu wax iska tabanaya marka adigu gobolkan de gobolada kale lamid maaha